waxaa lagu laayay afar qof oo baawur la socdiya waddada baawurka lagala da ka soo baxay degmada magaalada nageyle wuxuu usoo socday dhankan degmada dheekaasuufta oo dirig yihiin waxaa lagula degay meel dhaxdoo magaalada nageyle labaatan kilomitr u jir waxaa kula degay mil oromada nimanka oromada iyo maleeshiyaadkooda uhog oo ay wehelinayaan ciidankooda gaarka baawurka waxaa saarnaa afartaa qof ee lala degay iyo nin iyo laba cunug u dhalay iyo ragga lala degay ninka nin la dhashay oo nimanka lala degay nin la dhashay ayaa saarnaa afar nin waa lala degay nin iyo laba cunugu watana way badbaadeen ninkii labada cunugu watoo badbaadiyaa yimid ninka asaga ayaan waray u sheegay afar nin in lala degay afartan lala degay waa eheladanada aniga khaasatan nin asaga ayaa dhalay saddex nin ilmaadeer baan nahay in raggaa lala degay baabuurka nin ka mid ah ragga lala dego la yidhahda xaaji cabdi xaaji maxamed maxamed ayaa wuxuu ku watay rag uu ugu talagalay beer inay ugu shaqeeyaan baabuurkana baabuur bas ayuu ahaa bartiida ayaa lagu celiyey inta wejigooda la fahmay in ay soomaali yihiina lagala degay afartooda baa wejigooda la fahmay dagaal yari xoogaa lagu dejiyey nin qori haysta ayaa kulka hore baabuurka celiy oo qori ku qabtay kadibna halkiidaa lagula degay meel banaanka oo tuulada ka ahay lagu dilin waa noola sheegay